laakiin saaxiib eel kusoo dhawaada warkii habeennimo raadi ah dalsoon qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah allah u naxariistay magaalada muqdisho caawa waxaa lagu dilay habwaan bedel jaamac xir salaangare oo ka mid ahaa nabadoonada soomaaliyeed kuwooda uga caansan iga doorashada guddoonka golaha shacabka baarlamaanka oo maanta shaaciya jadwalka doorashada guddoonka golaha shacabka xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka soomaaliya oo si wajira u ansixiyay habraaca doorashada guddoonka labada aqal iyo xildhibaanuhu ku sigtay inay isku garaacaan madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guud laabi xuseen iyo wafda hogaaminaya oo maanta safar shaqo kusoo gaaray magaalada muqdisho iyo madaxweynaha maamulka puntland iyo guddoomiyaha golaha wakiilada oo dhagax dhigay xarun cusub oo ay ku shaqeyn doonaan xildhibaanada maamulkaasi puntland
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
ismaqa wanaagsan saaxiib yaal habeen wanaagsan waa habeennimo isnaa taarikhdan waxay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha abriil laba kun laba iyo labaatan qodobada aad maqasheen oo dhamaystiran kusoo dhawaada aan ku bilaawnay allah u naxariistay waxaa goordhaweyd degmada kaxda ee gobolka banaadir lagu dilay abwaan bedel jaamac xirsi laangare oo ka mid ahaa shaqsiyaadka sida weyn looga garanaya caasimadda dalka ee muqdisho wararkan in ayaa sheegaya in dilka abwaanka ay fuliyeen kooxo hubaysan oo bastooladay ah kuwa ah oo goobta iskaga baxsay dilka kadib dilka ayaa waxauu ka dhacay degmada waa degmada kaxda ee gobolka banaadir salaadii maqrib kadib ayaa la sheegay in dableyda ay toogteen allah u naxariistay marxuumka ayaa inta badan waxa uu kasoo muuqan jiray warbaahinta gudaha qeybeeda kala duwan isaguna hadba falanqeyn jiray mowduuca taagan ee u baahan in wax badan laga ogaado waxaana sidoo kale waqtiyadii ugu dambeeyey uu ka hadlayay arrimo orra oo quseeya marxaladaha dalka uu ku jiro goobta dilka ka dhacay ayaa waxaa gaaray ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaas oo la sheegay inay howlgallo kooban sameeyeen lamana sheegin ilaa hadda cid ay kusoo qabteen howlgalkaas dilkaasi loo geystay abwaan bedel jaamac xirsi laangare oo markaa ka mid ahaa abwaanada miisaanka culus ee ku dhexleh ummadda soomaaliyeed si weyn looga ogyahay magaalada muqdisho sidoo kale maamulka iyo laamaha ammaanka ee degmada kaxda ayaa weli wax warah aysan kasoo saarin dilka loo geystay marxuum abwaan bedel jaamac xirsi laangare gudoomiyaha degmada kaxda ee gobolka banaadir oo aan xiriiro kala duwan la sameynay ayaana ka jawaabin wicitaankeenna si markaas aan wax ugu weydiino xaaladda degmada iyo falka caawa ka dhacay hase yeeshee ma uusan ka jawaabin wicitaanka aanu cunay mana jirto dhinaca kale cay sheegatay mas-uuliyadda dilka allah u naxariistay abwaan bedel jaamac xirsi laangare dhinaca kalena haddii aan eegno saaxiibayaal xildhibaanada ama jadwalka doorashada guddoonka golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa markaas maanta la shaaciyey guddiga doorashada guddoonka golaha shacabka baarlamaanka ayaa maanta waxay shaaciyeen jadwalka doorashada guddoonka golaha shacabka oo noqon doonaa sida hoos ku xusan isdiiwaangelinta musharaxiinta guddoonka golaha shacabka ayaa waxa ay bilaabanaysaa sagaalka subaxnimo ilaa iyo afarta taariikhdu markay tahay isla maanta sagaal iyo tobanka waa maalinta berito ilaa iyo labaatan iyo afarta bishan ayay socon doontaa muddo afar maalin ah sidoo kale hadaljininta musharaxiinta guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenada ee golaha shacabka baarlamaanka ayaa iyadana waxay noqon doontaa saddex iyo labaatanka ilaa iyo afar labaatanka bisha isdiyaarinta guddiga doorashadana waxay noqonaysaa shan iyo labaatanka halka doorashada guddoonka golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliyana loo asteeyey toddoba iyo labaatanka bisha abriil aan ku gujirno ee laba kun laba iyo labaatan dhinaca kanle xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta sidoo jira u ansixiyey wax ka bedelka ama dhinaca kale mudanayaasha ah cusub ee golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya labada aqal ayaa maanta markaas waxa ay ansixiyeen habraaca doorashada guddoonka labada aqal iyo xildhibaanada markaa ku sigtay inay isku garaacaan ama ay isku gacan qaadaan ka howlka doorashada ama howlka baarlamaankana buuqii sabaaxan kala leeyay cabdiwaxiid cabdullahi daahir ayaa faahfaahinta warkan inoo haya
xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya oo si wada jir ah maanta kulan ugu yeeshay xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho ayaa ansixiyey habraaca doorashada guddoonka labada aqal iyo midda madaxweynaha oo wax laga bedelay boqol iyo sagaashan xildhibaan ayaa ogolaatay wax kabeddelka habraaca doorashada guddoonka baarlamaanka iyo midda madaxweynaha guddoomiyaha ku-meel gaarka ah ee golaha shacabka ayaa ku dhawaaqay in ay ansax tahay codaynta wax kabeddelka lagu sameeyey habraaca
waxaan rabaa marka hadda inaan la qaybsado oo aan la wadaago golaha shacabka keliya warbixintayda waxay khusaysaa dabcan golaha shacabka qorshe howleedkii wuxuuna u qoran yahay sida tan waxaan samaynay schedualkii ama wakhtiyeyntii murashaxiinta raba inay u tartamaan jagada guddoomiyenimada iyo ku-xigeenada waxaa ugu horeyso berito oo ay sagaal iyo tobanka tahay laga bilaabo labaatanka iyo koob iyo labaatanka waxay noqonaysaa isdiiwaangelinta murashaxiinta raba inay u tartamaan guddoomiyaha iyo guddoomiye xigeenada laba iyo labaatanka bisha waa maalin jimco ah shaqo ma jirto saddex iyo labaatanka bisha waxay noqonaysaa hadal jeedinta murashaxiinta u tartamaya guddoomiyaha afar iyo labaatanka bisha waxay noqonaysaa hadal jeedinta murashaxiinta u tartamaya guddoomiye ku-xigeenka shan iyo labaatanka bisha iyo lix iyo labaatanka waxay noqonaysaa isdiyaarinta guddiga howlo waxaa jira loo baahan yahay in la sameeyo oo ay ka mid tahay sanaadiiqdii oo wax lagu dooranayay warqadihii codbixiyaasha oo howlo aada u fara badan oo laga rabo in la qabto marka labadaas maalin arrimahaasaa la sameynaa iyo wixii logistics ah doorashada guddoonka waxay dhacaysaa toddobayo labaatanka bisha marka ilaa hadda howshaas culus ayaa waxaan kusoo qabannay muddo laba maalin ah wixii kaleetoo ka dambeeyana mar walba waxaynu siinaynaa progress report oo meesha aan wax marsiinayno iyo meesha ay aan gabagabada aynoo taagan tahay waa mahadsantihiin waxaa xalay jiray guux ku aadan kulanka maanta ee baarlamaanka iyadoo dadka qaar ay saadaalinayeen in dib loo dhigo doorashada guddoonka inta ay ka dhammaanayso bisha barakaysan ee ramadaan kulankii maanta oo ku furmay jawi aada u nabdo ayaa markii ay dhacday ansixinta kadib waxaa fadhiga hareeyey dood u dhexaysay xildhibaan mahad salaad iyo xildhibaan kulanajiis sida laga arkayo muuqaalada ay telefishinada baahiyeen sidoo kale dhismaha bannaankiis xilli ay socotay doodda baarlamaanka waxaa ku soo dhacay wax loo malaynayo inuu yahay hoobiye wararka ayaa sheegaya in ay istaagtay dooddii baarlamaanka xildhibaanada ayna hadda bilaabatay inay dhismaha isaga baxaan ilaa iyo hadda hal qof oo ka mid ah shaqaalaha baarlamaanka ayaa ku dhaawacmay
waryaheena cabdixiid cabdullaahi daahir aada ayuu umahadsan yahay madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaabe xuseen iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya madaxyadu ayaana markaa safar shaqaalkan u imid ayadoona markaa xildhibaano ka tirsan labada aqale baarlamaanka soomaaliya ay kusoo dhaweeyeen ujeedada ayaa ah in markaas uu kulmo la qaadan doono dhinacyada ugu sareeya ee dalka dhinaca kale madaxweynaha maamulka puntland iyo guddoomiyaha golaha wakiilada maamulkaas ayaa dhex dhigay xarun cusub oo ay ku shaqeyn doonaan xildhibaanada maamulkaas maxamed xuseen dheere ayaa garoobe kasoo diray
madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo ay weheliyaan madaxweyne ku-xigeenka dowladda guddoomiyaasha golaha wakiilada iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan golayaasha dowladda ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha cusub ee uu yeelanayo golaha wakiilada ee puntland oo laga agdhisi doono xarunta madaxtooyada baarlamaanka puntland ayaa hadda degan xaruntooda oo ku taalla gudaha caasimadda balse waxa ay u dhowaanayaan hadda xarunta madaxtooyada guddoomiyaha golaha wakiilada puntland cabdirashiid yuusuf jibriil ayaa sheegay in aqalkan lagu dhisi doono isku tashi islamarkaana ay wax weyn uga dhignaan doonto dhammaystirka xaruntan cusub baarlamaanka puntland ka cusub ee golaha wakiilada dowladda puntland muddo labaiyo labaatan sano kadiba kadib waa markii koowaad ee laga fakeray in xarun uu yeesho baarlamaanku xarun casriya aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa madaxweynaha dowladda puntland inuu fursaddaa nala hirgeliyey oo nagala shaqeeyey insha allah bimillahi kariim waxaan rajayn doonaa in halkan laga dhisi doono xarun casriya oo baarlamaanku uu ku shaqeeya runtii kana turjumaysa puntland iyo maanta halkay taagan tahay ilaa idinkii waxaan rajaynayaa inaan iska kaashanno iskutashi dowladda puntland ayaa runtii xaruntan aan lagu dhisi doonaa qorshaheeduna wuu dhammaystiran yahay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa sheegay in xarunta golaha wakiilada si dhaqsaa loo bilaabi doono islamarkaana ah in muddo a ka shaqaynayeen sidii baarlamanka uu u heli lahaa xarun ballaaran runtii waa xaflad taariikhi ah waad og tihiin oo baarlamaankeennu wuxuu ku shaqaynayay xarun magaalada dhexdeeda ku taalla oo aada u kooban waxaa muddo laga shaqaynaya sidai u heli lahaa baarlamaanku xarun ballaaran oo dhammaystiran haddii ahaan lahayd xafiisyadii mudanayaasha haddii ahaan lahayd hoolashii iyo kii ugu muhiimsanaa intii baarlamaan uu lahaan jiray xarun leh oo dhammaystiran ayaa maaragtay insha allah halka maanta ka dhagax dhignay sida guddoomiyuhu sheegay waxaan rajaynayaa inay si dhaqsaana u bilaabato si dhaqsaana u dhammaato haddii ilaahaydan ka dhigo xaruntaasi waa xarun ku soo biirtay xarumaha saldhigga u ah dhismaha dowladda puntland u dhow madaxtooyadii wasaaradihii xarumihii dowladda runtii maanta farxad bay ani ii tahay inaan goobjoog ka ahaado aniga iyo madaxweyne ku-xigeenka munaasabadan taariikhiga ah waxaan ilaahay subxana watacaala ka rajaynayaa in uu dhammaystiro oo ay iyadoo ah saldhigga dowladnimada ama puntland ama dowlad kaste baarlamaankaa saldhig u ah marka baarlamaankaas inuu helo meel laa'iq u ah uu ku shaqeeyo farxad weyn bay ani ii tahay xaruntan cusub ee maanta la dhagax dhigay ayaa ka koobnaan doonta xafiisyada guddoonka golaha guddiyada golaha howlwadeennada hoolal shirar guryaha deegaanka goobo dumarku ay ku nustaan xafiisyada maamulka iyo masaajid dhinaca kale madaxweyne deni ayaa caawa xildhibaanada ku casuumay kulan afur ah oo ka dhacaya xarunta madaxtooyada halkaasoo ay uga wada hadli doonaan musharaxnimada madaxweynaha maxamed xuseen dheere wararka t v-ga dalsan garowe guud ahaana warkii habeenimo aad kala socoteen raadi hadalsan magaalada muqdisho kheyrtan dhegeysa waana intaa cidduu seegay waxay dib u heli kartaa bog internetka aan ku leenahay radio dalson dot com waad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka warka habeenimo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel